waxaa kaloo hambalyaynayaa guddoomiyaha iyo guddiga cusub oo aan leeyahay hambalyo waxaa ilaahay uga qorayaa in xilkooda hawl badan baa runtii hor taalla oo inay kubciyaan oo dhisaan oo hoggaamiyaan laanta iyo laabaha kale dalka sweden xisbi wuxuu ku korayaa un mar kasta ama gudaha ha joogo ama dibadda ha joogo waa taageerayaashiisa oo bata marka laanta xilkeeda ugu weyn waxa weeye inay kordhiyaan dhallinyarada inay kordhiyaan haweenka inay kordhiyaan xisbiga taageerayaashiisa inay la shaqeeyaan laamaha kale ee dalalka kale inay la shaqeeyaan xarunta xisbiga marka waxaan idiin rajaynaynaa inaad ku guulaysataan arrimahaas runtii waxaa iyaduna fursad mudan inaynu joogno hooladkii lagu aasaasay laanta aynu maantana ku qabanayno shirweynaheedii waxaan ku talinayaa uun in axsaabta gudaha iyo dabaddaba iyo caalamka inta badanba taageerayaashiisu dhallinyaray u badan yihin halkan ragga joogaana mana odayaal kuma jiraan baan u malaynaya in lawado inay dhammaantiin dhallinyaratiin baan filayaa iyo habluhuba markaa guud ahaan dhismihii xisbigu wuu socdaa gudaha iyo dabaddaba markaas waxaan rajaynayaa uun in waxaynu waddankii doorashadii way soo dhowaanaysaa waxaana doorashada ka hor waajib in la sameeyo diiwaangelin diiwaangelintii axsaabtu way ka wada hadleen iyo guddiga doorashooyinku iyo wasaaradda arrimaha gudoomintuba waxay u soo bandhigeen daabixiyayaasha in arrintan ay laga taageero waxaanay waxaanay maraysaa maanta meel fiican oo ah in daabixiyayaashuna ay aqbaleen in arrintaa la bilaabo xukuumadduna ay ku tarto miisaaniyadda qaranka iyo wixii kale looga baahdo waxaa ugu dambeeyey waraaq laga sugayey madaxweynaha oo isna intii aan soo maqnaa inay commitment ama dawladdu inay diyaar u tahay doorashada markaa waxaan rajaynaynaa in diiwaangelintii la bilaabo sanadkan soo socda bilowgiisa waxaa laga yaabaa inay muddo kooban socoto disembarka soo socoto ka horna dhammaato kambeynkii waxaas laga raagayaa laakiin qolada kulmiya ama xukuumadda kulmiya waxaad moodaa inay kambeynkii hore u bilowday dee marka haddii baakin la bilaabay mala inagana fadhiinooma yaalla sida laamaha dibadda hadday qaadaan tahay iyo hadday subscription tahay iyo hadday rag yimaada iyo habla yimaado tahay iyo haddii guuramo telefoon tahayba waxaa loo baahan yahay dardargelinta xisbiga inaan ka qayb qaadano dhammaanteen waxaan rajaynaynaa doorashada waktigeeda ku dhacdo laba kun iyo shan iyo tobanka tii baarlamaanka iyo tii madaxweynuhuba markaa inaynu u diyaar garowno ayaynu u baahan nahay hawshaas waxaan rajaynaynaa in doorashooyinkaasi sidee awalba ahaan jirtay haddii aan cid kale hadii afaqalo la wadin inay nabadgelyo ku dhacaan baan rajaynaynaa somaliland maanta uma baahnaa uma baahnaa runtii in xaalad abuur iyo xamaasad badan la sameeyo uma baahna dadka in la bahalageliyo oo daasado maran loo tumo somaliland waxay u baahan tahay inay haru socoto inay nidaamka dimuquraadiga ku socoto inay nidaamka doorashooyinka ku dhawaato ay u diyaargarowdo laakiin waxaad moodaa kulmiya in waddo taa ka duwan hadda ogaaday waxaa ka warhaysaan intii aan soo maqnaa markii aan soo baxayey waxaa la sameeyey isku shaandhayn guddiyada golaha wakiilada sida xeerka hoosaadku qorayo guddi hoosaadyada waa in sanad kasta la sameeyaa waxay ahayd marka guddi hoosaad isku shaandhayntiisu soo raagtay oo muddo badan la sugayey oo goloweynuhu ka hadlay oo guddi gaaran u samaynay ka hadlay oo shirgudoog saddexda xubnood ba isla qaateen in la sameeyo isku shaandhayn ayaa la sameeyey isku shaandhayntaas waxay waafaqsan tahay sharciga hase yeeshee waxaad ka warqabteen in muddadii aan soo maqnaa isku shaandhayntaas go-aan aan golo u lahayn oo dibadda kaga yimi la isku dayayo in lagu bedelo go-aankaasi go-aan sharciyuhaa xaguu ka yimi go-aankaasi go-aankaasi meel fog kamuu iman meel aan naga fog inaanu jaar nahay buu ka yimi raangelintaasi waxay ka timi meelaan naga fogeyn aanu jaar nahay hogooyinka waxay ku maamaari jireen baa layidhi markay carruurtu iska layso xaafade xaafad waxay ku soo wareegtaa waxaad moodaa qolooyinka aanu jaarka ahay waxaa ku soo kordhay carruur badan oo qalqaali ah waxaa ka baqaya qolos leh malaha xukuumadda daafaca iyo carruurta qalqaaliyiintii inay jar ka tuuraan maaa uga baqaya runtii waxaanu leenahay beli ma jirto annagu aniga iyo xisbiga waddani midna looga baqan maayo wax dhibaataa inay waddanka u keenaan laakiin inamadaa faraha taagtaagaya ee faraha fiiqfiiqaya waxaanu ku leenahay beli ma jirto farihiina ha fiiqfiiqina iska daayaan maa haddaad joojin weydaa fiiqfiiqa waxaan filaya inay dhexda ka qariini doontaan farihiina hadalkeyntiisa dambe hargeysaanu dhigan doona haddii ilahay ka dhigo aada iyo aad baa mahadsan tihiin guul baynoo rajeynaya dhammaanteed waddankiina wax dhibaatay ma jiraan inamadaasina waxay la tahay intaasi inay ku filan tahay hadday in ka badan u baahan yihiinna iyagaa sheegi doona